halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toosi uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo shan iyo labaatanka mitirban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qaar
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab isniin oo bisha diseembar saddex tahay sannadka labada kun labiyo tobanka idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idinku daadihinaya anigoo ah maxamuud mascadde iyo zahra cabdi axmed
qodobada iyada galabnimo waxaa ka mida wasiirro iyo xildhibaanno ka tirsan dowladda soomaaliya oo markii labaad muddo labaatan iyo afar saaca lagu weeraray waddada u dhexaysa afgooy iyo shalaambood iyadoo weerarka maanta ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan dowladda soomaaliya meeran oo u dhexaysa buufow iyo shalambood adugu oo shalamboodna soo xigta oo meel geeda iyo biyo badan ayaa ramuud loo dhigay miinadan oo ramuudka ku shaqaysay naloo sheegay tii gaari bay la kacday ciidamadan maxaa ku yidhahda scoobku ah taliyaha ciidanka booliiska soo jiraa shariif sheekuna maya miinaday la kacday kolleysii oo dhowr askar ay ku dhaawacantay
odayaasha boosaaso oo madaxweynaha puntland ka codsaday in mucaaradka puntland uu u oggolaado xorriyadda hadalka isla markaana uu u adkaysto hadallada lagu dhaliilaya maamulkiisa goobadana waxaan u dardaarmaynaa inay u adkaystaan oo u dulqaataan sidii maaragta horeyba dhacaysay in dadku hadlaan dadku inay hadlaan amniga waddankay ka mid tahay dadku inay maaragtay waxa jira wax ka sheegaan amnigay ka mid tahay arrintaana waxaan u dardaarmaynaa ummadu inay u adkaysato qodobada kale aad dhegaystayaal idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxana ah oo ynu uga hadlayno tayada waxbarashada soomaaliya doodii gaabneed ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee waxaa ka horraynaya warkii caalamka
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka hillary clinton ayaa sheegtay in habdhaqanka dowladda siiriya uu yahay waxaan la aqbali karin ayna falalka dowladdu ee ka soo horjeeda dadka siiriya yihiin kuwa masiibaa clinton uu maantoo isniina wariyaasha kula hadlaysay magaalada brag ee jamhuuriyadda jek republic ayaa ku celisay digniinta maraykanka ee ka dhanka isticmaalka hubka kiimikada ee siiriya waxayna sheegtay in arrinku weli sidiisii u taagan yahay qad guduudan oo aan laga gudbi karin kaasoo keeni kara in maraykanku ay tallaabo deg dega qaadaan gudaha reer galbeedka ayaa diidanaa labaatankii bilood ee xasaraduhu ka socdeen siiriya in faragelin militari oo rasmi ah lagu sameeyo dalkaasi laakiin waxa ay ku goodiyeen in haddii dowladda siiriya ay adeegsato hubka kiimikada ay taasi keenayso inay jawaab ka bixiyaan falalkaasi isniinta maanta ayaa kooxaha mucaaradka ee wololeeya ayaa kooxaha mucaaradka wololeeya ee siiriya waxa ay sheegeen in xoogaga dowladdu duqeeyeen xaafadaha ku yaala nawaaxiga magaalada dimashiq maalin kadib markay weeraro cirka iyo kuwa loo adeegsaday gantaalo ay ku qaadeen goobaha ay haystaan fallaagada ka soo horjeeda dowladda koox xoog leh oo ka kooban garsoorka masar ayaa sheegay inaysan wadi doonin aftida qaran ee loo qaadi doono dastuurka dalkaasi masar ayadoo tillaabadaasi ay hoos u dhigayso sharciga dalka ee uu taageerayo madaxweynaha islaamiga ah ee dalkaasi masar war qoraale oo lagu daabacay warbaahinta gudaha dalka ayaa lagu sheegay in midooda garsoorka dalka ay sheegeen in xubnahooda ay isku raaceen inay qaadacaan aftida qaran ee loo qaadayo qaynuunka dalka iyadoo hanaanka doorashada dalkaasi masarna ay tahay garsoorku mid hadiyo goor ay maamulaan xubno badan oo ka mida garsoorka dalka masar ayaa waxa ay sameeyeen dibadbaxyo loogaga horyimid madaxweynaha dalkaasi masar maxamed mursi bishii hore kadib markii uu kororsaday awooddiisa waxaase sidoo kale kusoo biiray axaddii shalay ahay dibadbaxyadaasi xaakimada maxkamadda sare ee dalkaasi masar iyagoo leh waxa ay joojiyeen shaqooyinkoodii sababa la xiriira cadaadis maskaxeed iyo weliba mid dadban oo la saaray garsoorka ayaa waxa ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in maxkamadda sare dastuuriga ee dalka ay soo gasho dibadbaxyada axaddii shalay ahayd iyagoo ay ka qayb qaadanayeen boqolaaldada madaxweyne mursi ayaa waxa uu sheegay dhinaca kale in dibadbaxyadu ay yihiin kuwa nabadeed islaamiyiinta dalka ayaa waxa ay sheegayaan in maxkamadda sare ay ka soo horjeedda iyaga sababo la xiriira garsoorkeeda oo uu magacaabay madaxweynihii hore ee dalkaasi xusni mubaarak oo ahaa nin muddo dheer ka soo horjeeday islaamiyiinta dalkaasi dalka ruushka ayaa ku booriyey north korea in aanu ku sii soconnaa qorshaha dalkaasi uu dhammaadka bishan ku doonayo inuu gantaal cirka ugu gano hadalkan ayaa maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ruushka ayaa ku biiray dalalka caalamka dalal caalamka ka mida welwel ka muujinaya niyadda north korea pyongyang ayaa sheegtay in gantaalku uu qaadi doono dayax gacmeed dhulka baaris ku samaynaya laakiin dadaalka dalkaasi ayaa looga shakisan yahay inaanu in uu ku qarinayo gantaal balastikada oo dalkaasi tijaabinayo dalka shiinaha waxa uu xulufada ugu weyn ee north korea ay leedahay uu yahay shiinaha ayaa iyaguna sheegay inuu ka walwalsan yahay qorshaha ay north korea gantaalka ku ganayso jabaan ayaa isna shaaciyey inuu hakinayo wadahadallo laba maalmood ah oo loo ballansanaa kaasi oo arbacada ka bilaaban lahaa magaalada beijing sababo la xiriira gantaalkan muranka dhaliyey madaxweynaha dalka colombiya ayaa wakhti xadidan waxa uu u qabtay wadaxaajoodyada nabadeed ee lala gelayo mucaaradka laatiin amerika ee muddada dheer waday dagaalka juan manuel santos ayaa waxa uu sheegay wadahadallada u dhexeeya ciidamada colombiya iyo mucaaradka inaysa soo gabagaboobi doonin tan iyo bisha nofembar ee sannadka soo socda wadahadallada labada dhinac ayaa bilowday bishii oktoobar waxayna ka bilowdeen dalka norway kadib markii halkaasi loo raray hase yeeshee bishii hore ayaa dib waxaa loogu soo celiyey kuuba halkaasoo lagu wado inay dib uga bilowdaan arbacada fooda nagu soo haysa mawduuca ugu horeeya ee ay dhinacyadu ka wada xaajoon doonaan ayaa waxa ay ku salaysnaan doonaan